واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أيضا يعني هرت waxaan ku dhex jirnay waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara waxaanan ka hadlaynay duruustii allah subxaanahu watacaala ahlu kitaabka uu kaga warramayo kolka aydan runtii waxa weeye israa'iiliyaad fara badan ayay mufasiriintu sheegaan wax weliba aanan laa'iq u ahayn ama aanan u cunsamaynin ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ayay mufasiriintu sheegaan waxaad ku arkaysaa kutubta tafaasiirta markaad fiiriso iyagoo qisadan markay ka hadlayaan watabacuu aayaddaas oranayo malaa'igta ayaa waxay la yaabtay bani aadamka cusyaankiisa oo la imaanayay macaasida iyo shahawaadka iyo waxa uu ku dhacay ayay la yaabeen markaase waxay leeyihiin wallaahi booskooda haddaan joogi lahayn annaga oo malaa'igta ah wax bani aadamka ka dhacay oo gafaf iyo macaasiya nagama dhaceen hadalkaasay leeyihiin markaasay yacni allah weydiisteen maaragtay malaa'igtii in waxyaalaha bani aadamka shahawaadka iyo waxa lagu abuuray oo kale in la siiyo ayay weydiisteen bay leeyihiin markaasaa laba malag oo malaa'igta ka mid a baa la yidhi iska soo saaro laba malag bay soo saareenay dheheen oo magacooda haaruut iyo maaruut la yidhaahdo labadoodii baa marka dhulka loo soo dejiyey shahwadii bani aadamka lagu abuurayna waa lagu abuuray marka waxyaale yacni runtii aana munaasib ahayn oo aada garanaysaba durbadiiba inay shaygaan israa'iili yahay yani wax maaragtay suganna aynan ahayn ayay maaragtay dikrinayaan oo sheegayaan markay meesha yimaadeen udaad bay noqdeen dadkay kala xukumaan maaragtay waxaa usoo xukuntantay naag aada u qurux badan baa u timid durbadiiba waa isbedeleynay dheheen maaragtay maba wakti dhaarba ma joogin markay naagti u timid bay waxay yidhaahdeen aan kuu xukunne yani isku kaaydiin macsi aan kugu samayna bay yidhaahdeen wax saas camal yani maaragtay haddaad arigta runtii waa wax lagu maaragtay yani laga aan fiicnayn wey calaa kulli xaalin haweentii way diiday saasay leeyihiin markay diidda mar labaaday kusoo noqotay xukunkay u timid shardi bay ku xirtay waxay tihi haddaad rabtaan inaan isku kindiibo sanamka u sujuuda ama maaragtay yani dila maxaa la yidhaahdaa qof barii'a ha la dilo khamrada cada wax taas camal ay usoo bandhig haddaa intaas samaysaan waa isku kiindhiibaya calaa kulli xaalin waxay dhaheen war hadde shirki ma samayn karno oo ilaahay maaragtay shariik uma samayn karno laakiin macaasidaa kala fudude khamradan cadayna qof muslimna ma dili karno markaasay khamradii cadeen khamradii markay cadeen haweentiina waa ku dhaceen maaragtay qatligiina way sameeyeen maaragtay waxa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa yani qatligii iyo haweentii iyo sanamkii loo sujuuday intaba waa la sameeyey inay leeyihin zinana waa ku dhaceen bay odhanayaan nacuudu billah yani wax la yaab leh wax maaragtay malaa'igta ilaahay allah wuxuu leeyahay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun dad ilaahay ku caafiya ma aha malaa'igta markaasaa waxaa la khiyaar geliyey bay leeyihiin horta haweentay ka zinaysteen waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin yani maaragtay xidiga zahraa la yidhaahdo kor ama zuhra maa la yidhaahdo ayaa laga dhigay bay leeyihiin waaba jamaad baa inta laga dhigaa xidig bay noqotay naagti sidaasaa laga dhigay ayagii baa waxaa la yidhi waxa kala doorataan in aakhare laydinku cadaabiy in adduunka laydinku cadaabo mid doorta yani ayada lafteedu wax munaasaba ma aha sababta waxaa weeye allah xataa haddii khiyaar uu allah wax khiyaar gelinayo tawba iyo waxaa loo furi lahaa iyo cadaab labadooda khiyaar war ama tooba keen ama waalidin cadaabi baa la dhihi lahaa xataa wax maaragtay caqliga saliimka la soconaya maaha markaase waxay doorteen cadaabkii adduunyada markaasaa meesha baatil la yidhaahdo dusheeda samada inta lagu xidhaa lasoo foorariyey way leeyihiin marka cadaab halkaasay ku jiraanoo way cadaaban yihiin bay odhanayaan waxaasna maaragtay wax runtii israa'iiliyaad weeye wax sugan ma aha wax in la sheegana tafaasiirna in lagu qoro iska daayay in la sheega ma aha maaragta taas oo kale qisada marka yacni marka maaragtay runtii aayaddan qisaska noocaas ku soo arooro ibnu katiir oo kale intaanan aayadda gelin ibnu katiir oo kale markuu aqwaashaas ay sheegayaan iyo ciddii loo nisbeeyey iyo markuu soo tiriyo ayuu hadal aada u qiimo badan oo maaragtay gadaal ka sheegaya hadalkaas runtii hadal xaqa waay wuxuu leeyahay waqad warada fii qisati haaruuta wamaaruut can jamaacatin min ataabiciin yani qisada haaruut iyo maaruut jamaacadi yani taabiciinta dad ka mid ah ayay maaragtay ka timid oo sheegay laga wariyey buu le laga wariyey markaasuu taabiciinta mufasiriintooda tirinaya ka mujaahidin والسدي والحسن وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم رجاسوا فرنايا رجاس يقوك لا تأيا لقول يبو ورنايا مكاسو حوليه هي ولما انت كلمة ما هني وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحقسنا الشيخين oo kutubtooda ku wariyey mufasiriinta dadkii hore hore iyo kuwii dambaba tafaasiirtooday ku sheegeen buu leeyay culammadii mufasiriinta ahaana qisadaanoo kale ay soo dikriyeen buu leeyay waxaasiluhaa maqsadkiisa yani meesha uu kaleeyay waa kana waxaasiluhaa raajicun fii tafsiiliha ila akhbaari bani israa'iil murtidu waxa weeye markii qisaskaas culammadaas ay soo ururiyeen tafaasiirtooda ku diiwaaniyeen yani xaasilkeeda iyo murtida tafsiilka qisadan iyo faahfaahinteedu waa waxay u laabanaysaa reer bani israa'iil akhbaartoodii u noqonaysaa israa'iiliyaadkii wey halkaas u laabanaysaa buu maxaa yeelay id laysa fiiha xadiidun marfuucun صaxiixun muttasilu lisnaadi ila asaadiqi almasduuqi almacsuumi aladi laa yantiqu can ilhawaa wuxuu leeyahay ma jiro xadiid marfuuca oo nebiga loo kor yeelay oo saxiix ah oo sanadkiisa ou xidhiiro oo nebigeenni asaadiqu almasduuq almacsuum loo kor yeelayo arrintan sheegayo ma aynan maaragtay yani lama hayo buu leeyay ma jiro kumana soo aroorin qisadan maxaa yeele nebigeennana laa yantiqu cani ilhawa waxyi buu ku hadli jiray in huwa ilaa waxyi yuuxa waxyi loo waxyoodun buu nebigu ka hadli jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi wa daahiru siyaaqi lqur'aani qur'aanka siyaaqiisa qaabku u socdo marka daahirkeeda aad fiiriso waxa weeye ijmaalu lqisati min gayri bastin walaa itnaabin fiiha yani qaabkay ku socoto qur-aanka aayadda siduu ilaahay u wado waxa weeye yacni qisada waa lasoo duuduubay ayadoo aan la fidinin faraq dheerayn aan lagu darin oo waxba lagu faraq dheeraysanin ayuu allah sheegay subxaanahu wa tacaala marka annaga muslimiintii maxaana laka rabaa marka waajibkeennu waa maxay markii aayaddan aan ka hadlayno maxaana laka doonayaabuu ka hadlaya wuxuu leeyahay fanaxnu nu'minu bima warada fi lqur'aani cala ma araadahu allahu tacaala wallahu aclamu bixaqiiqati alxaal yani hadalkiisa halkaas kusoo gabagabaynaya annaga waxaan rumaynaynaa buu leeyahay qur-aanka wixii ku yimid un baan rumaynaynaa waxaanan u rumaynaynaa cala ma araadahu allahu tacaala siduu rabbi subxaanau watacaala u doonayo ayaan u rumaynaynaa maaha israa'iiliyaadii warkood inaan aadayno israa'iiliyaadii warkood ma aadayno ilaah allah baana xaqiiqat alxaal ka warqaba ayuu oranaya marka israa'iiliyaadkaas aadi mayno qisadaan marka waxaan ka hadlaynaa sida ibnu kasiir uu noo sheego nafka qur-aanka wixii ku siman oo noo ishaaray ama sanad saxiixa leh ayaanu ka hadlaynaa haddii alla yidhaahdo wattabacuu marka wattabacuudan waxay ku cadsantaha aayadda ka horeeyo oo allah uu yidhi yani walamaa jaaahum rasuulu min cindi illahi musadiqun lima macahum nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi wara'a duhuurihim kaanahum laa yaclamuun yani qayb ahlu kitaabkii ka mida yaa kitaabkii ilaahay tuuray dabarkooda gadaashii bay ka tuureen ayuu rabbi yidhi markay tuureen wattabacuu waxay raaceen nabaduudaas nabada fariiqun taasaan ku cadfaynaa weeyaan halkaasay ku cadfan tahay nabada fariiqun min aladiina uutuu kitaaba dadkii kitaabkii tawraadi iyo maaragtay injiil la siiyey ayaa waxay tuureen weliba kitaabka yahuudda loo jeedaa way tuureen kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala markay tuureenna wattabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaaiinta waxay akrinayaan ayay raaceen maa tatlu shayaaiinu shayaaiinta waxay akrinayeen ayay raaceen markay kitaabka ilaahay ka jeesteen oo rasuulka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaamna ay khilaafeen waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu ay maa tarwiihi wa tukhbiruhu wa tuxadiuhu shayaaiinu waxa ay warramayso oy akrinayso oy sheegayso shayaaiinta ayay raaceen calaa mulki sulaymaana sulaymaankan waa nabiyullaahi sulaymaan ibni nabiyullaahi daawuud ayaa loo jeedaa yacni calaa mulki sulaymaan ay fii mulki sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan mulkigiisii cahdigii waktiga ou jiray dhexdeedana ay ku akrinayaan marka ficilkan calaa mulki sulaymaana calaa baa lagu gudbiyey yani wacadaahu bicalaa calaa mulki sulaymaana baa layidhi maxaa yeelay waxay leeyihiin tadmiin wax la yidhaahdo qabaayo yacni tatluudaana macnaheedu waxay kulminaysaa takdibu oo kaleeto weeyaan marka maa tatlu shayaaiinu ay maa takdibuhu waxa ay been abuuranayso shayaaiintii baa loo jeedaa marka calaaduna bimacnaa fii baa hadda loo jeedaa sida ibnu jariir atabari wakayruhu oo kulli mufasiriinta ay ku sugayaan fii mulki sulaymaana baa odhanayna calaadaasi calaa bimacnaa fii wey fii mulki sulaymaan maxaa yeelay calaa ood macnaa fii ku timaado qur-aanka aada ugu badan tahay wala usallibannakum fii juduuci nakli markuu ilaahay leeyahay waxaa loo jeedaa calaa juduuci nakli calaadaa loo jeedaa marka fiida iyo calaada waa iska maaragtay waa iska naaib noqdaan marka calaada hadda bimacnaa fii baa loo jeedaa fii cahdi mulki sulaymaana wey nabiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisii waktigii ay jirtay shayaaiinta waxay akrinaysay oo been abuuranaysay ayay raaceen wamaa kafara sulaymaan maxaa yeelay ficilka talaada la yidhaahdo khabarka waxaa la yidhahdaa alkhabaru ida kaana kadiban warka la sheegay hadduu been yahay waxaa la yidhahdaa tala calayhi baa la yidhahdaa calaada lagu gudbiya markuu been yahay tala calayhi baad odhanaysa laakiin markuu run yahay can baa la geliya tala canhu baa la yidhahdaa yani markuu run sheegay warkaas uu hadalku u sheegay uu run yahay canhu baad raaciy laakiin markuu been yahay tala calayhi baa la yidhahdaa saasoo kale weya marka tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan ma nabiyullaahi sulaymaan cahdigiisii yani mamlakada markuu madax yani boqortooyadiisii dhexdeedii ay ku been abuuranayso shayaaiintaas wixii ay ku been abuuranaysay raaceen kuwii kitaabka ilaahay tuuray markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyaha wamaa kafara sulaymaan halkaa fiiri nabiyullaahi sulaymaan yani waxa ay mara yani shayaadiintu ku been abuuran jirtay maxay ahayd shayaadiintu way been abuuratay baa lihi maxay ku been abuuran jirtay waxay odhan jireen nabiyullaahi sulaymaan waxa weeyaan yani ma aha nebi bay odhan jireen nabiyullaahi sulaymaan waa saaxir bay dhihi jireen waa saaxir wey sixirkiisii ayuu ku milkiyey jinni iyo insi iyo shimbiraha iyo maaragtay awada waxaasoo dhan ba yani sixirkiisa ku milkiyey odhan jireen taasay faafin jireen marka culummada marka ay ka hadlayaan sababunuzuulka markay sheegayaan aayadani sababta ay kusoo degtay markay sheegayaan waxay leeyihiin bacdu axbaari alyahuudi fi lmadiina yahuudda culammadeedii madiine joogtay qaar ka mida ayaa waxay odhan jireen alaa tacjabuuna min muxammadin yazcumu ana sulaymaana kaana nabiya wallahi ma kana ilaa saaxira faanzala allahu hadihi alaaya yani sanadkeedu waa sanad saxiixa wey maxamed ibn isxaaq ayaana warinayo waa maaragtay sanad saxiixoo sababkaasi leeyahay weeyaan waxay odhan jireen yuhuudda culammadeedii madiine joogtay ayaa waxay dhihi jireen nebi maxamed markuu qur-aanka nabiyullaahi sulaymaan inuu rasuul yaho nebi yaha uu ka sheekeena lagu soo daro bay odhan jireen maxamed soo lama yaabaysaan bay dhihi jireen sulaymaanba wuxuu sheegayaa inuu yahay nebiyu sheegaya wallaahi ma aha nebiyo waa saaxir bay odhan jireen saaxir buu ahaa bay leeyihin marka waxa shayaadiintu ay ku been abuuran jirtay calaa mulki sulaymaan fii cahdihi waa inuu saaxir yay sheegi jireen taas wey waxa loo jeedo sababo kalena way sheegaan oo mufasiriintu way sheegaan oo ah ay ka mid tahay inay yidhaahdaan nabiga calayhi salaatu wasalaam yahuudda shay kasta oo tawraad ku jira markay weydiiyaan waa uga jawaabi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasay sixirka weydiiyeen sixirkii bay weydiiyeen wayna kala doodeen markay sixirka weydiiyeena kala doodeen faanzala allahu hadihi alaaya aayaddaana marka rabbi soo dejiyey bay leeyihin marka qisada tii horeete baad moodaa inay munaasabo fiican la leedahay maxamed ibn isxaaq uu warinaayo waxa shayaadiintu ay been abuuranayso waa nabiyullaahi sulaymaan inuu saaxir yahay markaasuu rabbi yidhi wamaa kafara ma uunan gaaloobin sulaymaanu nabiyullaahi sulaymaan ma gaaloobin halkaas waxay leeyihin ishaare ayaa ku jirto lama oranin moogtahay hadda yuhuudii markay nabiyullaahi sulaymaan ay ka hadlayeen kaafir waay ma aynan oranin laakiin waxay yidhaahdeen waa saaxir wey marka marba hadiiba sixir loo nisbeeyey macnaheedu waxa waay waa kaafir adoo yidoo kale la mid tahay nabiyullaahi sulaymaan waa kaafir adoo yidoo kale la mid tahay markaasaa kufriga laga baryeelaya wamaa kafara sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan ma ma uusan gaaloobin marka halkaas waxay leeyihin waxay daliil u tahay sixirku inuu kufri yahay sixirka samayntiisa inuu kufri yahay ayay daliil u tahay gaalnimo ay tahay bay daliil u tahay leeyihin marka yani mar haddayba sixir u nisbeeyeen waxa weeye ayagoo kufri u nisbeeye oo kaleeto weeyaan marka wamaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin walaakinase ashayaaiina shayaadiintii ayaa kafaruu gaaloobeen shayaadiintii ayaa kufrisay oo maxay ku kufriyeen binisbati sixri ilaa sulaymaan calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi sulaymaan mar haddayba sixir u nisbeeyeen ayagaa kufriye nabiyullaahi sulaymaan ma aha axadka kufriyey weeyaan waxay kaloo ku mar haddayba sax saaxir yidhaahdeen waxay diideen nebinimadiisii nebinimadiisiina way diideen nisbadaa sixirka ay u nisbeeyeen iyo jahdiga nebinimadiisii ay diideen ayay ku gaaloobeen ay ku kufriyeen shayaaiintii shayaaiinta la sheegayana waa shayaaiinu linsi waljinni wey maxaa yeelay waxay odhan jireen waxaas ou nabiyullaahi sulaymaan mamlakada ilaahay siiyey oo dhan oo wax walba uu tasxiiriyey sixirkiisii inuu ku maaragtay yani ku milkiyey ayay sheeganayaan weyaan markaasaa rabbi subxaana watacaala wuxuu yidhi shayaadiintii ayaa kufrisay yucallimuuna annaasa sixra yucallimuuna way baraan annaasa dadkii ayay waxay barayaan asixra sixir bay baraan shayaadiintii shayaadiintii baa dadka sixir barto waxayna u baraan calaa wajhi idraar in dadka lagu dhibo oo dadku isku dhibaan ayay maaragtay ay shayaadiinta dadka ay u barayaan weyaan sidaasay yidhahdeen nebi sulaymaan wuxuu dadka ku milkiyey waa kan annagaan idin barayno saasay oran jireen weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut halkaa marka markii la joogo wamaa unziladaas culummada mufasiriinta ah macaani dawra bay sheegaan marka annaga laba macno un baan ka soo qaadanayna laba macno baan ka soo qaadanayna wamaa unzilada in maada ismu mawsuul laga dhigo iyo in maada naafiye oo diidaan laga dhigo labadaas bay isku khilaafaan weya haddii wamaa unzila aan ka dhigno ismu mawsuul aan ka dhigano oo bimacna aladii ah alladii oo kale la macno ah markaan sidaan nidhaahno macnihii waxaan waxay noqonaa laba meelba waa ku cadfi karnaa wamaadan wawdeedaas wamaa unzilada laba meelba waan ku xidhi karnaa waxaan ku xidhi karnaa wattabacuuda hore waan ku xidhi karnaa waxaan kaloo ku xidhi karnaa yucallimuuna annaasa sixradaas asixradana waan ku xidhi karnaa labadaba mar haddaa mawsuula ka dhigto labadaas way kuu bannaan tahay oo maxaan odhanaynaa wamaa unzila yani wattabacuu waxay raaceen maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana bay raaceen shayaaiinta waxay been abuuranayso nebi sulaymaan ay ku been abuuranayaan ayay raaceen wamaa shaybay raa wamaa alladii kiibay raaceen unzila la dejiyey cala almalakayni labadii malag lagu dejiyey bibaabila labadaa malagoo bibaabila meesha baabil la yidhaahdaa ku sugan baabil meesha la yidhahda ku sugan marka baabil waxaa la yidhahdaa madiinatun bilciraaqi calaa nahri furaas baa la yidhahda waa magaalo ciraaq ku taallo weliba furaas la yidhaahdana maaragtay yani maaragtay dushiisa ah weeyaan taasaa la yidhaha calaa nahri furaas ayaa baatilka loo jeedaa marka labadii malag wixii lagu soo dejiyey oo baatil ku sugnaa malaa'igtii labadii malag oo baatil ku sugnayd ayay raaceen haaruuta haaruut ah labadaa malag wamaaruuta maaruut ah laba magac ay leeyihiin haaruut wamaaruut labadaba casbayaan ayaan ka dhigaynaa labada malag baanan u daysanaynaa waa laba calam ay leeyihiin weeyaan sidaasaa loo jeeda shayga marka lagu soo dejiyey waa maxay waxaa lagu soo dejiyey labadaa malag waa sixir wey sixirkaa lagu soo dejiyey macno waa midkaas oo wamaa unsilada watabacu baa ku cadafnay soo ma ahayn yani marka labaad maaday iyadoo ismi mawsuul ah oo bimacna ladii ah ayaa sixirkaa ku cadfi karna yucallimuuna annaasa sixra shayaadiintii dadkii ayay sixirka baraan wamaa alladii kiina way baraan kiina way baraan unzila la dejiyey cala almalakayni labadii malag dushoodii lagu soo dejiyey labadii malagoo bibaabila meesha baabil la yidhahdo ku sugnayd magaalada baabil la yidhahdo ku sugnayd haaruuta ahaa wamaaruuta maaruut ahaa labadaas malag wixii lagu soo dejiyeyna way baraan oo shayaadiintiibaa waxay bartaa dadkii marka labada marka labada meel cadafka unbaa maarata hadba meel aan ku xidhi karnaa mooye waa macnihii koowaadoo maad waa bimacna ladii waay ism mawsuula markaa ka dhigna kii nafyiga ah weli ma aanan gaarin macnaha nafyiga naafiyada markay diiddiidada tahay weli ma aanan ka hadlin macnahaas marka la yidhaahdo oo hadda aan alladii ka dhigno labadaan haaruut iyo maaruut waa laba malag wey waxa lagu soo dejiyeyna waa sixirkaa lagu soo dejiyey laba malag oo ilaahay dhulka u soo dejiyey oo sixirkaa lagu soo dejiyey weeyaan maxaa marka sixirka loogu soo dejiyey waxa loogu soo dejiyey ibtilaa'an min allahi linnaasi allah imtixaan oo dadka imtixaanayo waa qodob waay oo la kala ogaanayo sixirkaas qofka ka barto haddana ku camal falo oo sameeyo oo ummadda ku dhiba waxa uu leeyahay yani lagu imtixaano inuu ku fasaado lagu imtixaano ama qofka inta ka bartaa aanan ku camal falin amaba aanan baranina ka fogaado ama u teginba sixir aan ka baranin labadaas in la imtixaano darteed ayaa sixirka loogu soo dejiyey saasay odhanayaan weyaan waxaa kaloo loogu soo dejiyey sixirka maadaama dadkii ay leeyihiin mucjizadii ambiyada la siiyey sida nabiyullaahi sulaymaan mucjizaadkii la siiyey ay sixir ku tilmaamayaan إن ذكر لو كلا قرطي لو كلا سارو ما, ما هي المعجزة وما هو السحر إلا كربر هيا الله بغم ملك لو مسلم بجيه محا معجزة لي رهدا محا سحر لي رهدا إلا برا هيا ذكر لو مسلم بجيه بأرمائي سحر كب يعني إلا يكلا أغادان ثم كي سحر كأركان معجزة الأنبياء إني كفت جلبتها يقول أغادان وإلا حتينا برنين macnaheedu waxa waaye mucjizadiisina haddii sixir loogu sheego sixiray u rumaynayan wixii waa sixir bay odhanayaan saasay leeyihin labadaa macno ayaa la yidhaahdaa sababta labada malag waxa lagu soo dejiyey waa sixir baa nidhi ibtilaa'an min allahi subxaanahu watacaala linnaasi dadka uu jarribaayo qur-aankan ilaahay dad badan oo imtixaano way jiraan waa la imtixaana ummadaha waa la imtixaana oo masalan waxaa ka mid ah suurat albaqara dhexdeeda ku arki doonaa markii reer bani israa'iil ay dalbadaan nin meligo boqora in loo soo saaro ayaa rabbi wuxuu usoo saaraya nin baaluut la yidhahda loo soo saaray baaluutkaasay ka murmaan markay wadaan markii dambe waa aqbalaya falamaa fasala taaluutu biljunuudi qaala ina allaha mubtaliikum binahri faman shariba minhu falaysa minii waman lam yatcamhu fainahu minii ila man ibtarafa gurfatan biyadi fasharibuu minhu ila qaliila yani waa ujeeda weli baa lagu imtixaana dadkii weligaas baan maraynaa qofkii cabo na raaci maayan jeeshaygana ka mid noqon maayo qofka aanan cabin ama hal mar maaragtay darsaday hal mar maaragtay sacabka darsaday oo kale kaasi waa naga mid uu na raacaya waa ibtilaawa waa imtixaan marka sixir in la barto waa nooc ibtilaa ilaahay dadka uu ku imtixaanayo maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa sharta oo la bartaa tacriifu shari culummada waxay dhahaan waa xasana sharta lafteedood ogaato ood barataa waa shay xasana ah oo wanaagsan wey sixirku waa sharta in la bartaa waa shay wanaagsan bay odhanayaan waxay leeyihiin yani waxa weeye waxay usoo qaataan ninkii shaacirka hadalkuu yidhi caraftu shara laa lishari laakin litawaqiihi waman laa yacrif shara min alkhayri yaqac fiihi yani ma jeedaa shartii baan bartay uma baranin shar inaan ku sameeyo sharta waan ogaanaya si aan uga waxaan laakiin u baranaya shar ahaan uma baranayo laakiin litawaqiin markaa shar inay tahay aan ogaado inaan ka fogaado darteed baan u baranaya yani sidaasay leeyihin maxaa yeele man laa yacrifu shara min alkhayr qofka aanan sharta khayrka ka ogaanin waa ku dhacaa yakac fiihi sharka ku dhex dhacaya haddaada shartii aada khayrka ka garanaynin oo khayrkii sharti iskugu kaamid yihiin sharti baad khayr u malayn markaasaa ku dhex dhici marka waxa weeye sharti oo la barto darteed in la baro dadka sharta waxa ay tahay in la tuso ayaa maaragtay yani arrintaa loogu soo loogu soo dejiyey bay leeyihin marka labadaa malag waa laba malag oo baatil ilaahay ku soo dejiyey magacoodana haaruut iyo maaruut la yidhaahdo oo dadka sixirka iyo mucjizada inay kala farqiyaan yani inay kala ogaadaan barayo ibtilaana ilaahay dadka uga dhigayo lagu imtixaanayo macnahaas ayaan maaragtay macnaha koowaad marka ismiga mawsuul aan ka dhigno sidaasaan u daynayna walidalika waxaa sii cadaynayo wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitna falaa takfur waxay baranayaanna waxa weeye wax dadka maaragtay ninkii xaaskiisa kala geeyo ayay bartaan weyaan marka macnahaas marka haddii aan qaadano wuxuu macnihii noqonayaa wattabacat alyahuudu allatii talat shayaaiina yahuuddii shayaaiinta raacday waxay raaceen yani maya yahuuddii waxay raacday alladii allatii talat shayaaiin shayaadiinta waxa ay been abuuranayaan fii mulki sulaymaan ay ku abuuranayaan waladii unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut iyo wixii labada malag lagu soo dejiyey oo haaruut iyo maaruut ahaa ayay raaceen haaruut iyo maaruutna waa malaa'ig ilaahay malaa'igtiisa ka mid ah weeyaan macnahaas ibnu jariir tabari ayaa marayo macnahaas buuna maaragtay isagu dooranaya uu rajaxaya cilal fara badanna wuu u keeni oon arki maaragta uu ka hadlayo oo uu cilaynayo sababta yani maaragtay macnahan uu doortay macnaha kalena uga doortay in naafiya laga dhigo oo uga doortay oo ku rajaxayo walidalika wuxuu odhanayaa yani marku macnahaas inuu rajaxo uu rabo labada qowl markuu sheego kan markii maada mawsuulada laga dhigo hadda aan marno laba malag laga dhigaa iyo kan kale ay culammada kale qabaan markuu sheego ayuu leeyahay wasawaabu min alqawli fii dalika cindii qawlu man wajaha ma allatii fii qawlihi wama unzila cala almalakayni ila macna aladii duuna macnaa ma allatii hiya bimacna aljahdi yani sidaasuu odhanaya macnaha wuxuu odhanayaa qawlka sawaabka ah aniga agtayda waa qofka hadalka qaatay maada ka dhigay oo wamaa unsila cala lmalakayni ku jirtaay bimacna aladii ka dhigay weeyaan macnaha kale ka rajaxaya oo bimacnaa maaratay maa oo kale naafiyada ahayd ka dhigay oo bimacnaa jaxdiga ahayd diidada ahayd kaasaan ka dooranayaa buu odhanayaa weeyaan cilal fara badanna wuu samayni oo maaratay qofkii rabo kitaabkiisa ibnu jariir itabari ayuu ugu noqon karaa weeyaan macnaha labaad marka yani macnaha labaad maada markii laga dhigo yani maaragtay bimacnaa annafy markii laga dhigo bimacna aljaxdi oo diida aan ka dhigno wamaa unziladan waxay leeyihiin macnahaas markii sidaa la yidhaahdo aayadda macnaheeda taqdiim iyo ta'khiir wax la yidhahdaa ku jira bay leeyihiin yani waa waa la isbaxkaadsiinaya qaarba qaarka kalea la isbaxkaadsiinaya saasay odhanayaan marka macnahaasna waxay u nisbaynayaan maadan naafiyada cabdullahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo yani waxaa u jira cabdullahi bni cabbaas iyo rabiic bni anas ayaa loo nisbeeya oo markaa wuxuu noqonay yucallimuuna annaasa sixra bay baraan dadkii bay waxay baraan sixirkii shayaaiintii wamaa unzila lama dejinin maada diisaan ka dhigayna cala almalakayni labadii malag laguma soo dejinin wax lagu soo dejiye malaho sixir laguma soo dejinin weeyaan wax sixiroo lagu soo dejiye lama arko cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahay lam yunzil illaahu sixra labadaa malag ilaahay sixir kuma soo dejinin rabiic ibni anas wuxuu leeyahay maa anzala allahu calaykum asixra ilaahay labadaas malag sixir kuma una soo dejinin buu leeyahay marka yani markuu ibnu jariir itabari macnahaas uu keeno wuxuu leeyahay aayadda macnaheedu wuxuu noqoni yani haaruuta iyo maaruudkan ayaa waxay noqonaya min almu'ahar alladii macnaahu taqdiimu shay dib loo dhigay oo macnihiis ou ahaa in horay la keeno ayuu ahaa buu leeyahay oo masalan waxay leeyihiin wattabacuu waxay raaceen maa alladii kiibay raaceen yahuudii tatlu shayaaiinu shayaadiinta ay been abuuranayso calaa mulki sulaymaana ay fii cahdi mulki sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisi waktigeedii dhexdeeda ay ku been abuuranayso oo min asixri ah sixir ah wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin walaa anzala allahu sixra ilaahayna sixir ma soo dejinin cala almalakayni kuma soo dejinin walaakina shayaaiina walaakinase ashayaaiina shayaaiintii ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna annaasa sixra sixirka ayagaa baro ayay leeyihiin dadkii sixirka baraya dibaabila shayaadiintaa baraysa maaha malaa'igta wax wax baraya dibaabila meesha baatil la yidhaahda bay ku baraan haaruuta wa maaruuta ahaa haaruut iyo maaruutkana waxay leeyihiin waa laba nin laba maaragtay bani aadam ah oo insaanka ka mida ayay tarjama u tahay bay leeyihiin haaruuta wa maaruut waa laba nin oo bani aadamka ka mid ah oo shayaadiinul insiga ah oo sixirka bartay leeyihiin malaa'ig sixir lagu soo dejiyena ma jirta bay odhanayaan ibnu jariir itabari markuu sidaa sheego wuxuu leeyahy waa min almu'ahar yani wuxuu leeyahy waqawluhu bibaabila haaruuta wamaaruut min almu'ahar min almu'ahar alladii macnaahu altaqdiim waa shay dib loo dhigay macnihiisuna u ah inuu horeeyo horumar iska lahaa weeyaan markaas ibnu jariir wuxuu leeyahay fain qaala lanaa qaa'ilun hadduu qofna yidhaahdo kayfa wajhu taqdiimi see taqdiimkan horumarkaan iyo taakhiirkaaniyo seebuu macnihiisu yahay bal noo sheeg hadduu qof yidhaahda buu yidhi qiila waxaa la odhanay wajhu taqdiim wajhu taqdiimihi wuxuu noqonayaa an yuqaala in la yidhaahdo aayadda macnaheedu mufasiri in la yidhaahdo wey wattabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wma unzila cala lmalakayni walakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra bibaabila haaruuta wamaaruut markaasuu leeyahy fayakunu macniyan bilmalakayni labada malagoo laleeya laguma soo dejin sixirkaay wuxuu noqoni kuwa loola jeedo jibriil oo mikaail jibriil iyo mikaa'iil sixir laguma soo dejin maxaa yeelay yuhuudda ayaa waxay sheegan jirtay allah subxaana wa tacaala sixirka inuu jibriil oo ku soo dejiyey mikaa'iil oo ayaguna ay sulaymaan ibnu daawuud ay sixirka siiyeen ayay sheegi jireen markaasuu rabbi been yani inay been maarata been sheegayaan ayuu xukumay wuxuuna maaragtay nabiyullaahi maxamedna uu sheegay jibriil iyo mikaa'iil inaanan sixir lagu soo dejinin weligood sulaymaanna ilaahay wuu bari yeelay subxaana watacaala waxay u nisbeeyeen oo sixirka ay ku tilmaameen marka yani sixirka waa min camali shaytaani bay leeyihiin camal shayaaiin waanaha tucallimu nnaasa bibaabila sidaasay leeyihiin waana aladiina yucallimuunahum dadka barayana dalika rajulaani laba nin oo bani aadama way ismu axadihimaa haaruut walaakharu maaruut ayaa la yidhaahdaa marka fayakunu haaruuta wamaaruut calaa hada ta'wiil markaan qabanno waxa haaruut iyo maaruut waxay noqonayaan tarjamatan cala annaasi waraddan calayhim yani sidaasuu odhanaya marka qowlkan ibnu jariir ibnu kasiir qowlkan dambe ood moodo taqdiimka iyo taakhiirka ah oo ibnu jariir uu diidayo baa ibnu kasiir asagana uu rajaxaya aad moodaa dhinacaas uu iilanaya maxaa yeele qowlka oo ibnu jariir tabari zacmiguu ka cabiraya wax aan maaragtay shay dadka sheegtay camal inuu yahay buu tilmaamaya laakiin daahirka waxaad moodaa khayr qur-aanka alkhaasa camal in laga dhigo oo la isdhexdhex geliyo xoogaa taqdiimka iyo taakhiirkaas sidaa la yidhaha sidaa la isku dhexdhex geliyo waxa weeye waa wax shay aad u dhib badan waay macnahaas ibnu jariir itabari ou rajaxay baan annagana u daysanaynaa laba malag baa lagu soo dejiyey sixirka looguna soo dejiyey dadka inay baraan sharta sixirka iyo mucjizada inay kala baraan iyo in dadka lagu imtixaano ibtilo looga dhigo macnahaasun baan maaragtay annagana raacaynaa ibnu jariir itabari ou dooranayo baan u daysanaynaa annagana insha allahu tacala marka macnihii wuxuu noqonaya markaan aayadda hal mar soo maro watabacuu waxay raaceen shayaaiintii macnaha ibnu jariir itabari ou doortay baa marayna waxay doortay waxay raaceen markay kitaabkii alla tuureen maa tatlu shayaaiinu shayaaiinta waxay sheeg sheegayso oy been abuuranayso calaa mulki sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan boqortooyadiisii waktigeedii yani fii cahdi mulki sulaymaana ay ku been abuuranayso wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin maxaa yeele sixir ma aqoonin sixirkuna waa shay kufriya wey walaakinase ashayaaiina gaaladii shayaaiintii oo shayaaiin linsi waljinni ah ayaa kafaruu gaaloobeen waxayna ku gaaloobeen sulaymaan nisbada ay u tiiriyeen sixirka ay u tiiriyeen bay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa sixra yucallimuuna way baraan annaasa dadkiibay waxay barayaan asixra sixirkii bay barayaan wamaa unzila wamaa shayna way barayaan ama wamaa shay bay raacayaan labadaba waa la dhihi karaa unzila wamaa alladii kii way kiibay raacayaan ama kiibay maaragtay barayaan unzila la dejiyey cala almalakayni labadii malag dushooda lagu soo dejiyey labadaa malagoo bibaabila meesha baatil la yidhaahdo ku sugan haaruuta midkood oo haaruut ah wa maaruuta maaruuta laba magac ay leeyihiin weeyaan labadaa malag baa ilahay ku soo dejiyey mana macsi kama dhicin xumaan ma samaynin waxay u yimaadeen xaqa iyo sixirka inay baraan si mucjizada iyo maaragtay sixirka ay dadka ugu kala saaraan iyo ibtilaa linnaas dadka inay maaragtay imtixaanaan ayuu ilaahay ugu soo dejiyey subxaana watacaala wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitna hadda hadalkaa fiiri dad toosan inay yihiin ayay ku tusinaysaa dad fasaadsan inaysan ahayn malaa'igta ilaahay malaa'ig toosan oo macsuumiina inay yihiinay tusin wamaa yucallimaani ma baraan min axadin qofna ma baraan oo mintu waa iska zaa'ida weeyaan min axadin qofna wax ma baraan xataa yaquulaa intay ka yidhaahdaan yani yaquulaa lahu wey axadkii ay ku yidhaahdaan inamaa naxnu annagu waxaan nahay un fitnatun imtixaan baan nahay waana laku kaa jarribaya waana laku kaa imtixaaniye falaa takfur axad iyo wagaaloobi ha kufrinin maxaa yeele sixirkaan aan ku barayno waxa weeyaan waa fitno wey haddii aad ku camal fasho ood samaysaa diintaadii baad dhibaysaa aakhiradaadii baad dhibaysaa waad ku fitnoodi marka fitnaa nahaye ha kufrinin oo sixirka ha qaadanayn saasay ku odhanaya sidaasay leeyihin leanna fitnada waxaa la yidhahdaa almixnatu waalikhtibaara la yidhahda imtixaanaa nahay in hiya ilaa fitnatuk tudillu biha man tashaau ilahay uu leeyahy subxaana watacaala marka yani cabdullahi ibni cabbaas oo kale markay maarata mufasiriinta ka soo warinayaan ibnu kaiir oo kale ay ka warinayaan wuxuu leeyahay yani ay kutubtooda ku ku qorayaan baan ujeeda waxay leeyihiin faida aataahum alaati labada malag hadduu u yimaado cabdullahi ibn cabaas baa odhanaya hadday yani mid qof oo u yimaado yuriidu sixra sixir inuu barta doonayo nahayaahu ashadda nahyi way ka reebi jireen reebid midda ugu maaragtay nahyi midka ugu daran ayay kaga reebi jireen wa qaala lahu waxay dhihi jireen inamaa naxnu fitnatu falaa takfur fitna nahyo qofyo waa gaaloobi sixirkaan ha baranin faraha ka qaad bay dhihi jireen sidaasay odhan jireen wadalika anahumaa calima alkhayra washara sababtay u leeyihiin waa maxay khayrkii sharti kala yaqaanaan malaa'igtaan way garanaya waalkufra waaliimaan markaasay yani maaragtay facarafa ana asixra min alkufri cabdullahi bn cabbaas saasuu leeyahy markay iimaankii kufrigii iyo sharti iyo khayrkii ay kala garteen ay kala og yihiin waxay garteen markay og yihiin sixirku inuu kufri yahay ayay garanayaan weyaan inuu kaasi kufri yahay sixirka ayay garanayaan sidaasay marka waxay ku yidhahdeen falaa takfur ha gaaloobin bay yidhahdeen marka culammada qaar kufriga lafdiga kufriga saaxirka yani maaragtay way ku ilaaqaan axaadiis baa tilmaamayso qofka xataa saaxirka u tago iskadaa sixiroolaa ma ah qofka saaxirka u tago oo wuxuu usoo sheego ama kaahinka ama caraafka u tago wuxuu u sheegana rumeeyaa nabigeenna wuxuu leeyahy nabiyullaahi maxamed wixii lagu soo dejiyey qofkaas waa ku gaaloobay xadiidka cabdulahi ibn cabdullahi ibn mascuud oo maaragta abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo nasaa-i ay asxaabu sunan ay warinayaan oo xadiis saxiixa ah nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataa kaahinan aw saaxiran fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed yacni qofka kaahin mid wax sheego qaybka ka warramaa kaahin la yidhaahda ama xidigaha fiiriyo oo yidhaahdo xidig hebel markuu halkaa tago colaad baa jirto oo xidig hebel markuu halkaa fadhiisto maaragtay waxa weye roob baa imaanaya ama abaar baa imaanayo qaybka waxaa ka maqan ka warramo yacni faalshooga waay kaasoo kale kaahin la yidhahda faalka midka dhigay waxa lamidka aw saaxiran ama saaxir qofka u tagaa markaa weliba fasadaqahu bima yaquulu waxa uu sheego rumeeyo waa run yidhaahdaa faqad kafara bima unzila calaa muxamed nabiyullaahi maxamed diintii lagu soo dejiyey dadku kufriyey waa ku gaaloobay weyaan saasuu rasuulku odhanaya calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yani maaragtay yani allah wuxuu leeyahay markay sidaa u wacdiyaanay ka reebaan hadduu qofku yidhaahdo maye ilaa ilaa inaan bartaan rabaa wuxuu muxuu ka baranayaa fayatacallamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi fayatacallamuuna way baranayaan dadkii minhumaa labadii malag waxay ka baranayaan maa sixir bay ka baranayaan yufariquuna ay ku kala geynayaan bihi ay bisababihi sixirka sababtiisa ay ku kala geeyaan bayna almar'i ninkii iyo wa zawjihi xaaskiisa ay ku kala geynayaan yani ninkii iyo xaaskiisii wax ay ku kala geeyaan ayay baranayaan yani maaragtay dhexdooda zawjiyadii iyo cilaaqadii iyo maxabadii iyo mawadadii jacaylka dhexdooda ahaa wixii tirtiri lahaa ayay ka soo baranayaan markaasay ummaddii ku kala geynayaan ninkii iyo xaaskiisay ku kala geynayaan weyaan walidaalika yani arrinkaas in yani tafriqada bayna zawjeen la sameeyaa waa shaydaanka sancadoo u adeegsada wey shaydaanka shayaadiinta sancaday adeegsadaan ayay ka mid tahay xadiis imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma can nabiyi sal allahu alayh ali wasalam nebigana uu ka warinaayo jaabir wuxuu leeyahay yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina ashayطaana yadacu carshahu cala almaayi uma yabcaثu saraayaahu fi nnaasi faaqrabuhum cindahu manzilatan acdamuhum cindahu fitna yajiiءu axaduhum fayaqulu ma ziltu bifulaani xatى taraktuhu wahuwa yaqulu kada wakada fayaqulu ibliisu la wallahi ma sanacta shaya wayajiiءu axaduhum فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول قال فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت يعني فيري وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام شيطانك يعني عشقيسي أو كفر سنجري أيو بيها كركود كفر ديناية بيها كركود بكفر سناية مركو بيها كفر ديوم ayuu wuxuu dirsadaa ilaaladiisii shayaadiintuu ku shaqaysan jiray ayuu diraa shaydaankii weynaa ilaaladiisiibuu dadka u diraa bani aadamkii soo fasaadiya buu leeyahy halkaana idiin fadhinayaay horta soo fasaadiya buu leeyahy marka wuxuu leeyahay yani rasuulku wuxuu yidhi qofka xagga darajada shaydaanka agtiisa ugu weyninka badan waa qofka ugu fitnada badan shaydaanka dadka aada u fitneeyo ayaa maaragtay agtiisa ugu darajo weyn oo qiimo agtiisa ka leeyahay markaasaa mid shayaadiintii uu dirsaday oo ilaaladii baa imaanaya shaydaankii buu u imaanaya markaasuu leeyahay maa zirtu bifulanin xataa taraktu wahuwa yaquulu kada wakada hebel kama aanan suulinsaan u fasaadinay ilaa asagoo waxaas ku hadlaya aan kaga soo tegay sida ay sidaa oranay ama sida ay sidaa samaynay yani macaasibaan ku riday buu leeyahay ama xumaanan ku riday sidaasaan uga soo tegay ibliis wuxuu leeyahay laa buu yidhi maya wallahi maa sanacta shay-an waxba ma aadan samayn macaasi hadduu ku rido wax walba ku samay wuxuu leeyahay waxaad soo qabata lama arko wax macno lama aadan karo wayjiibu axaduhu mid kala imaanayo kuwuu dirsaday ayaa soo noqonaya markaasuu leeyahay maa taraktuhu hebel kama aanan soo tegin xataa faradtu baynahu wa bayna zawji ilaana agtiisii asaga aan kala geeyo oon isku diray oo labadoodii aan kala geeyey kama aanan soo tegin markaasuu fa yuqaribuhu kaasuu soo dhawaynaya wayudniihi wuu soo dhawaysanay wayaltazimuhu dhab buu siisanaysaas iltizaamka waxaa weye gacmihiisu ku qabsanayaaho maaragtay waa soo waa soo dumayaa weeyaan markaasuu leeyahay nicma anta yani dad qof adaa u wanaagsan buu le nin wax wanaagsan baad samaysa dadka u fiican tahay sidaasuu oranaya weeyaan marka waa sancada shayda- shayaadiinta wey saaxir waxaa aado dadka fusaaqda ah dadka aan akhlaaqda iyo nasiibka ilaahay agtiisa ku lahayn saaxir nasiib ma laha kan u tagana sidoo kaleeto maaragtay laysa lahu nasiibun cinda allahi subxaana watacaala wax wanaag ilahay agtiisa kuleeya lama arko wey maxay marka dadka ku kala geeyaan sixirkaasi ku kala geynaya ninkii xaadkiisa markaasuu rabbi tacliiqiyo wuxuu yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah dadka maxay ka soo barteen labadii malag fayatacalamuuna minhumaa labadii malag bay waxay ka baranayeen maa yufariquuna wixii ay ku kala geeyeen maa sixir yufariquuna bihi ay ku kala geeyeen sababtiisa bayna almar'i ninkii iyo wa zawjihi xaaskiisa ay ku kala geynayaan wamaa hum mana aynan ahaanin dadkii shayaaiinu linsi waljinni oo soo bartay sixir ka bartay ma aynan ahaanin bidaariina kuwa dhibo ma aynan ahaanin bihi sixirkii min axadin qofna kuma dhibi karaan ila biidni illah allah iraadadiisa iyo doonista allah iyo amarkiisa inuu rabbi ogolaado mooye ma samayn karaan ay yani iskama kici karo mana sixir ma samayn karaan qofna kuma dhibi karaan sixir bay sameeyeen qof bay sixreen wax ay ku dhibi karaan lama arko haddaynan iraadada ilaahay idanka ilaahay qadihiisa qadarkiisa oonan ku dhicin markii allah idankiisa uu ku dhaco oo rabbi qofkan in lagu ibtaleeyo ugu talagalo baa sixirkii kacaya haddoon rabbi doonin miyo kici kara waxaan ilaahay doonin miyo wax samayn karo maya way dhacda waxyaalahaasoo kale khasaa'iskaas bani aadamka makhluuqaadka ilaahay uu abuuro waxyaalo badan baa jilow yeelo masalan hadda dadkoo kaleto wax ma gubo dadku wax uu gubaa naartaa khasiiso waxay leedahay ee wax ku gubta buu ilaahay u sameeyey bani aadamka iyo ashyaadana wax ay ku gubtaan buu u yeelay khaasiyaad baa ku jiro ay ku guban karaan laakiin markuu qofku gubanayo oo adduunka ku gubanayo ama mar kastaba waa markuu rabbi doono soo maaha haddoonan rabbi doonin dadkan waxba ma gubi karo maxaa yeele qur-aanka ilahay noogu sheegay intay namruud iyo maaragtay acdaadiisii dag weyn shiteen bay nabiyullaahi ibraahim ku dhex rideen oo ku dhex tuureen nabi ibraahim ma gubto sida qur-aanka noogu sheegay maya ilah allah ba wuxuu yihi qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaama calaa ibraahim badbaadi baa lii dadku waxba ma gubin sababta ilaahay baanan doonin subxaana watacaala inuu ku gubto allah aanan doonin sidaa darteed waxa markuu rabbi doono subxaana watacaala oo mashiicadiisa ay ku dhacdo ayuu maaragtay qadihiisa uu ku dhaco ayay maaragtay sixirkan wax tari karaa laakiin si kale waxba kuma tari karo qofkan waxba ma ta'fiirin karo waxba ma yeeli karo weeyaan wamaa hum bidaariina shayaadiintii kuwa dhiba ma aha iyo kuwii sixirka baranayay bihi sixirkii min axadin qofna kuma dhibaan ila biidni illaah sufyaan thawri wuxuu leeyahay ila biqadaai illah ilahay qadihiisa mooye ayuu wax ku dhibi karaa xasan basri oo kale sida ibnu kasiir uu ka soo rarayo wuxuu leeyahay nacam man shaaa allahu sallatahum calayhi waman lam yasha illahu lam yusallit calayhi buu leeyahay walaa yastaiicuuna walaa yastaiicuuna dura axadin ila biidni illah macnahaas xasan albasrna ku fasiraya nacam buu yidhi ha qofka uu rabbi subxaana watacaala uu doono inuu sixirkaani ku waxyeeleeyo ku imtixaano waa ku sallida ilahay waa ku diraa qofkuusan rabbi dooninna ma ku dirayo allah mana awoodi karaan qof inay dhibaan ilaa ilahay idankiisa mooye marka waxba ma tari karaan wix ilaahay uu doono unbaa socon marka maxaa lagaa rabaa qofka niyad iyo casiime iyo qalbi fiican inuu la yimaado ayaa la rabaa dadka waxaad ogtihi mushacwidiin marka durku dhaco waa jiranaya maarata faqri baa ku dhacayo masaa'ib kalea iska helayo maarata waxbaa qabsanayo qofka aanan qawiyul iimaan ahayn durbadiiba waxaa dhici karto xaraaq inuu u tago kuwa meelahan maaragtay boorar ku qorta soomaaliya jiradkan waa saxarowa kulligood yani maaragtay kuwa afsooxibda darbiyada ku qorta soomaaliya boorarka darbi ku qoran waa saaxir wa hana loo yimaaday leeyihin nin walba waa wuxuu rabaa halkaas yani daciifu limaan oo dhan halkaasuu aadaya saxaradaas ku tegay weliba arrintaas dumarka u badan maxaa yeelay yani maaragtay badanaaba haweenku ma maaragtay yani xagga shaydaanka iyo waswa- wasaawisiisa iyo ayaga ugu badan ayaga ugu fudud ugu nugul weeyaan marka aad iyo aad in looga digtoonaado maxaa yeele waa iimaankaadii way diintaadii way mid markuu ku gaaro allah subxaana wa tacaala u tadarro ilaahay subxaana wa tacaala u tadarro dhibaatadaada u sheego yani wixii mubaaxa ahoo lagu amray adkaarta isku akri qur-aankii ilaahay isku akri ahladaadii iyo aqribadaada ha kugu akristo xataa ma aha nimankan goobaha furtay oo ayaga laftooda wadaadada sheeganay in la aada ma aha yani nimanaa goo- goobo furtay oo le maaragtay business u furtay tijaara u furteen qofka markii hore u imaanaya lacag baa laga qaadaa maalin walbana dhowr wiil baa loo rakibaa oo microfoonna waaweyn loo shidaa laleeyahay maalin walbana lacagtaas inaad bixisaa lagaa rabaa dadkiiba xataa qofka isagoo casaabta ka jiran xildada ka jiran ee microfon kusii shidaya iyo qayladaba ay dhibayso saa sii waalanaya meesha ku waalanaya waa sii waalaya marka taasoo kale lafteeda waa business waa tijaaro waaye ma ahan yani waxaa la rabaa qur-aanka waad ogtihiin xadiidka iyo faatixada waxbaa lagu qaatay soo ma ahayn faatixada abu saciid alqudri markuu qofkii mariidka ku akriyey waxbuu ku qaatay lacagay qaateen waxaan u jeeda ari bay qaateen arigii ay qaateen ma aynan cunin mana aynan qaadan ariga ilaa qofkii oo bogsoodo xataa xadiidka ku noqda xadiidka bukhaari muslim waa ku jira raadiya riwaayaadkiisa waxaa ku arkaysaa fadara'a arajulu ninkii wuu raystay markaasuu ariga qaatay waxaa arkaysaa فكأنما نشط منه فكأنما نشط منه عقالا ساسوتا فكأنما نشط منه عقال يعني أيضا سرق لك فريق أو كلاد مودا وحي رواية كلا لا دعي يعني وما يعني وذهب وما به من قلبة وما به قلبة أسوى وحي الله قصب نين بقفك يتجي نيك وري مركا حولها حلال كون نقنيان ومركا قفك بكسوده laakiin qofkii oo xanuunsan oo kuu yimid haddaa xoolaha ka qaadato adeero maxaa ku cuntay xoolaan adigaa lagaa rabaa inaad sheegto xoolaha waxaa ku cuntay inaad cadaysatidaa lagaa rabaa qofka inuu raysta baa la rabaa laakiin inaad ka qadimatid oo tidhaahda anaa iskale sheekh maaragtay waxaad arkaysaa wuxuu soo guurinayaa ibnu cabdilbar fii kitaabkiisa tamhiidka inay muxaramta u soo guurinayaan shayga xaaraam suxti inuu cunay buu qofkaas uu soo guurinaya maarata kitaabkiisa uu soo guurinaya isagoo qofka bogsoonin hadduu wax ka qaato qof suxti cunay oo kale noqonay marka qofka masxuurka oo la sixro sixir kale inuu aadan lama rabo oo sixirkiisa sixir ku furan lama rabo inuu meel kale aadan lama rabo waa inuu qofka ilaahay u tadaruca subxaana wa tacaala dhibaatadan ilaahay baa keenay daawadii mubaaxa ahayd inuu aado oo qur-aankiisi iyo adkaarkiisi iyo wixii isku akriyo sidaasaa laga rabaa weye wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah wayatacalamuuna way bartaan way bartaan yani dadkiibaa baranaya maa yaduruhum wax dhibo ayay bartaan walaa yanfacuhum aanan waxba taraynin shay dhibayo oo aan ayaga waxba anfacaynin ayay baranayaan weyaan maa yaduruhum walaa yanfacuhum yani wax adduunkii u dhibaya diintoodiibuu dhibaya nafci uga soo noqonayana ma jiro sida ibnu kasiir uu ku fasirayo wuxuu leeyahay yaduruhum fii diinihim وليس له نفع يوازي ضرره يعني وحوي دينتي سيبو دينتي سيبي دبيتا أرنتا أو دبيا شيء هذا وح نفع أها ضرر كيسا قدك مرة وصل لغن ماي كم إلى يويا مركا يعني سلاة رب سبحانه وتعالى قلت ما ذاك سحر كفرته وحي برنا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا وي أغادين لمن اشتراه لمن أحكي اشتراه صوبة القاطو الاشتراء بمعنى الاستبدال لوجيرا صوبة القاطو سحر كيوي ولقد علموا وي أغادين يعني كويس حرض أها لفتودي لمن تحكي اشتراه سوف القاتو سحركي نفسه وريقه وسحركي قاتو دين تي سي يقوك ساهي ما له قفكات إنو صلحين في الآخرة آخرة تحليدا من نص من خلاق نصيب إنو سنكلهين wax nasiibo ilaahay afkiisa uu ku leeyahay aakhare uu ku leeyahay lama arka weeyaan alkhalaaq waxaa loo jeeda waa annasiib ayaa la yidhahdaa weeyaan marka walaqad calimuu waxaan u celinaynaa yuhuuddii sixirka raacday baa baaciddaas loo celinaya iyo kuwii sixirka bartay waxay og yihiin shaygan ay soo bedel qaateen oo sixirka ah oo maxay ka bedel qaateen rasuulkii oo la raaco ayay ka soo bedel qaateen mutaabacata rasuul ay ka soo bedel qaateen maxaa rasuusha sixir ma taqaano marka shaygaas ay soo bedel qaateen yani waxay og yihiin inay maaragtay qofkii shayga sixirka soo bedel qaataa maa lahu fi laakhirati min khalaq aakhare inuusan wax nasiiba uusan ku lahayn ayay og yihiin weya walabi'sa waxaa baas yeeshay maa shay baa baas yeeshay oo xumaaday sharow ay iibiyeen bihi shaygaba anfusahum naftooda ay ku gadeen yani naftoodiibay iibiyeen سحر بس هو السمين كاس باب حماضي أو باب يشبه لي الله سبحانه وتعالى إيمان كودي بي قرين كفر أو سحر بس هو السمين دين تودي بي إيبيان يعني متابعة الرسول أي قرين سحر بي لسه وليجي مركا ولا بيس وحباس يشي ولا بيس ما شيء باباس يشي شروا به أي شيء قبل كسو إيبسدين ay ku iibsadeen anfusahum naftoodi naftoodiinay gadeen shaygaana la soo wareegeen diintoodii iyo maaragtay iimaankoodii kulli iska iibiyeen markaasi kan la soo wareegeen kaas ayaa baas yeeshay weeyaan low kaanuu haddii ay yihiin yaclamuuna kuwa wax garanaya hadday kuwa cilmiga yihiin yacni maaragtay oo wax un cilmi ay leeyihiin wax lagu waarinayo kaas bay og yihiin kaas baa baas yeeshay weeyaan low kaanuu yaclamuunadaas xagga horaan raacinayna walabi'sa maa sharuu bihi anfusahum ayaa baas yeeshay low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna kuwa wax og laakiin cilmi la-aana gaarsiisay marka sidaasay u qaateen weeyaan walow annahum ayagu aamanuu hadday rumayn lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala yacni iimaan aliimaanu billahi warasuulihi ay la imaan lahaayeen ma arkaysaa wattaqow ay dhowrsan lahaayeenoo muxaramaadka iyo waxa ilaahay uusan u banayn oo sixirka iyo waxa xunka ay ka fogaan lahaayeen لمثوبة ثواب هي أبا المرين جزء يعني ثواب أو من عند الله ألا أتي سكاهاتي أي خير خير بدن لو كانوا يعلمون هديهم قوة وحق وحقرنا يويا يعني وحا مسالح ذو ذي وحا أنفعي هدي أبيهم وحوي مثوبة من عند الله بقى خير بدنان لي يعني إيمانك لي ماذا camalkii saalixa la yimaadaan rasuulkii ay raacaan muxaramaadkii iyo waxa laga reebay ay ka haraan sawaabta ilaahay uu siinayo baa kaga khayr badan sixirkan ay raacayaan iyo ay dabagelayaan weya taas ayaa uga khayr badan weya haddaba yani maaragtay sixirka sidiisa ma jiraan mise ma jiro wax jira miya oo xaqiiqa leh mise ma ahano waa khayaal waa waxaan jirin wa culammadu way ka hadlaan sixirka sida nusuusta ay tilmaamayso waa shay jiro waay waa shay xaqiiqo leh waay allah qofkuu doono haddii shayaadiin uu ku sallido sixirkaas waa ta'tiirinaya hadduu rabbi ogolaado subxaanahu wa tacaala marka sixirka wuu jiraa culummada muslimiintana yacni maaragtay muslimiinta waa shay ijmaaca waay inuu sixirka jiro waa shay ijmaaca weeyaan shay wujuud leh inuu yahay oo qur'aanka iyo sunnadaba lagu sheegay waa shay ijmaacahoo sugan wax khilaafay muslimiinta waxaa ka jiro nimankaa muctasilada la yidhaahdo iyo waxa kuwa ayaga afraakhdooda oo caqlaaniyiinta la yidhaahdo kuwaas unbaa diidan oo odhanayo wax jira ma ahanay leeyihin sixirka wax la yidhahda ma jira bay odhanaya marka dee muctasiladana waxay ka mid tahay min farqi daalla firqooyinka ahlu dalaalka la yidhahday ka mid tahay ictibaar mada wasnigooda maxaa yeelay qur-aanka ilaahay sixir aktar min aaya buu ku sheegay nabigeennana wuu sheegay markuu muubiqaadka ka hadlayay ijtanibu sabca muubiqaati buu yidhi waxaa ka mid ahaa alshraaku billaahi wuxuu ku xijiyey asixru buu ku xijiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sixirka ka fogaada haddausan wujuud lahayn uusan xaqiiqo lahayn nebiga ka fogaada mana odhan laha waxaan jirin waxaan jirin kuma yidhahdo wax jiro buu kuleeyahay ka fogow marka sixirka waa shay jiro oo saabita oo dadka muslimiinta ay qabaan haddaba culammadu waxay ku khilaafaan qofka saaxirkaa oo wax sixraa sixirkaas uu sameeyey ma ku gaaloobaa mise kuma gaaloobayo ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo imaamu axmed iyo طaa'ifa min asalaf imaam axmed ibn xambal iyo maaragtay rag salafkii ka mid a waxay ku tageen saaxirka inuu kufrinayo oo kaafir yahay hadduu sixirka sameeyo oo ummadda uu ku sameeyo sixirkaasi inuu ku kufrinayo sidaas bay ku tageen a'imada qaar kamida waxay leeyihiin sixirka kufri ma aha waxa weeyaan xadkiisu waxa weeye waa in madaxa laga gooyo saaxirka saasay leeyihiin laakiin ma kufrinaya bay leeyihiin kufri ma aha qaar baa odhanaya laakiin waxa fiican dariiqada imaamu shaafici raximahullah uu maray baa daahiroo moodaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay sixirkan qofka sameeyo saaxirka waxaan leenahay sixirkaada noo soo bandhig sixirkaada noo cardiyo keen baan odhanayna waxa uu ku hadlay uu sheego haddii wax la akrinaayo ay tahay ama ay tahay wax ficil la sameeye uu yahay uu soo bandhigaayo shaygaa ficilkaas ama qowlkaa uu sheegay hadduu kufri yahay saaxibku waa kaafir buu noqonayaa buu leeyahy markuu noo soo bandhigo shaygaa uu soo bandhigay hadduu kufri noqdo oo masalan shayaaiin buu uqiishanayaa wax maaragtay shay muxaram ahoo maaragtay oo aan banaanayn buu samaynayaa ficil ahaan waa ku kufrinayaa buu leeyahy hadduusan shaygaas uu noo soo bandhigin uusan darajatulkufri gaar gaarsiisnaynna kaafir ma aha waa dembi weyn oo kabiiraa buu galay marka xad baa laga oofinayaa buu leeyahy calaa kulli xaalin ama kaafir ha la yidhaahdo ama kaafir yaan la odhanin ha la yidhahdo ma kufrinaye laba gooraba culummada waxay leeyihiin saaxirku ma noolaanayo marba saaxirba hadduu inuu saaxir iyo wax xeeray la ogaado waa la dilaya waa xadkiisu waa qatli wa waa in la dila saaxir adduunyada inuu ku noolaado ma aha haddii sharci islaama uu jiro waa in la dilo weeyaan waxaana tusinayo xadiid imaamu bukhaari yani maarata aar oo maaragta warinayo imaam bukhaari iyo imaam axmed iyo abu daawuud iyo bayhaqi ay warinayaan waxaa ka warinaya bujalas ibni cabda ayaa warinaya wuxuu leeyahay kataba cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab markuu amiiru lmuminiinka ahaa ayuu wuxuu qoray wuxuu qoray umaradiisa u qoraya gobolada iyo magaalooyinka dadka madaxda uga ahaa ayuu warkada u diraya wuxuu ku yidhi an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira waxaad dishaan buu yidhi saaxir kasta oo nin ah iyo saaxirad kasta oo naaga dila buu yidhi yani nabi yani cumar ibn khataab baa hadalkaas amray in la dilo xadiidkan waa xadiidka aarka aar saxiixa weeyaan waa aar saxiixa wey cumar ibn khataab yani sidaasuu amray mujaalat ibn cabdi wuxuu leeyahay faqatalnaa alaaa sawaaxir saddex saaxiraan dilna uu leeyahay saddex saaxir amarkaas markuu soo baxay baa la aan dilnay buu odhanaya marka saaxirka waa la dilayaa in la dilaayana waa shay saabida oo sugan weeyaan haddaba saaxir waa la dilayaa baa nabi saaxir haddii la dilayo yaa dilaayo dilkiisa iskale yani nin walba anaga miska dili karna anaga nin walba dili karaa maya sida ay maaragtay runtii waxaa fikru xumo ah oo aada iyo aada fikru xumo u ah shayga markuu qofka markuu xad ku dhaco shay xad leh xad ah masalan waa ridoobay diintuu ka laabtay masalan yani maaragtay wuu zinaystay oo rajmi baa lagu dilaya ama waa la darbinaya waa la garaacaya yani maaragtay qofou dilay iyo wixii lamid ah waa saaxir maaragtay wixii lamid ah wey haddii la yidhaahdo waa la dilayaa ha la iska dilo waa ifsaad cayn ifsaad wa waana dadka fikruxumo loo horseedayo weeyaan fawdo ummadda loo horseedayo wey saaxirka iyo wixii lamid ah qofkii xad la yimaado dilkiisa waxaa iska leh dawladdaas maasha joogta ayaa iska leh dawladdaa dili karta sida cumar ibnu khataab amiir almu'miniin buu ahaa oo u diray yani maarata umaradiisiibuu amray inay dilaan ayuu u amray oo dilay marka waxaa la rabaa xuduudba mar hadduu yahay shaygan xagkaa dawladda iska lehe axaad naas ma laha haddaad axaad naas siiso oo tidhaahdid ninka murtadkaada hala dilo fasaad baa ka dhalanaya adiga maligi murtadkan waxaa la rabaa in ridadiisa la xukumo yani maarata qaadi la geeyo yani saaxirkan in sixirkiisii la xukmiyo yaa iska leho yani isbaatinaya inuu saaxir yahay yaa sugayo dadka ahlucilmigaa sugayo marka masaladan waa masalad ay wulaatu lamriga ay leeyihiin wulaatu lamriga dadka madaxda ah ayaa iska leh axaad annaas yani manaabirta laga fatwooda halka nairobi dhexdeeda manaabirta waxaan leeyahay yani ninkii microfoon qaato wadaado wax akriyaba wuxuu oranaya maaragtay waa la dilaya iyo hala dila iyo saas iyo nin walba inuu maaragtay yani awoodda uu leeyahy oo kaloo siinaya taasna waa fiqi xumo wey mas'aladan wax khilaafoo ka taagan ma laha in maaragtay wulaat lumuur inay leeyihiin qisaasta iyo waxa lamidkaa iyo ayaga inay fulinayaan si mujtamaca loo badbaadiyo ayaa maaragtay la rabaa dawladda iskale iyo cidday ayada u wakiilato ibnu kaiir oo kale hadda fiiri waa imaam weyn waay wuxuu noo soo guurinaya markuu fi suurati aayadaha uu ka hadlaya maaragtay wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a aayadaas iyo waman yaqtul mu'mina mutacamidan aayadahaas markuu sharxo xadiidkiibuu keenayaa laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah ila bixda alaati ila bixda alaati xadiidkaa markuu soo wado saddexdii hadda aan sheegayn oo kalebaa ku jirto markuu akriyo ibnu kaiir oo xadiidkaa soo qoro bitafsiiribu kusoo qoraya fiiriya wuxuu leeyahay uma ida waqaca shayun min hadihi alaati qofaa qof dilay qisaas baa la rabaa in laga fuliyo qofaa ridoobay in maaragtay riddadiisii la dilo oo yaa loo baahanya diintii ka laabtay in la dilaba u baahan yahay qofaa zaane muxsan ah oo nikax maaragtay isagoo soo maray buu zinaystay qofkaasoo kale in la rajmiye baa la rabaa marka wuxuu leeyahay uma idaa waqaca shayun min hadihi alaat saddexda xadiidka lagu soo sheegay yani maaragtay haddii ay dhacdo mid kamida ou dhaco oo la helo falaysa liaxadin min aaxaadi raciyati an yaqtulahu qofna dadka shacabka mid kamidihi inuu dilaash ma laha fainamaa dalika ila alimaami ow naa'ibihi yaa iska leh imaamka ninka madaxda muslimiinta u ah madaxweynahooda iyo markii naa'ibkiisa oo wakiil ka dhigto madax ka dhigto meel geystay ayaa iskala hoo samayn kara weeyaan waxaa arkaysaan hadda yani zamankeenan hadda waxaa hay-adan la yidhaahdo la dhihi jiray allajna daa'ima liliftaa oo sacuudiga uu leeyahay culimmadoodii waaweyneyd oo markaas yani ibn baaz oo madax u ahaa oo sheekh cabdirasaaq cafiifi uu ku jiray iyo ragga lamidka ahaa wuxuu leeyahay hadal bay soo guuray fatway soo bay soo bixiyeen fatwo bay soo saareen fatwadooda waxa weeye yaa saaxirka dilay saaxirka yaa horta ikbaasinaya sixirka yaase sixirkii ku fulinaya cuquubadiisa haddii alla dila la yidhahdo waxay leeyihiin waladii yatawallaa itbaata asixri wa tilka alcuquuba huwa alxaakimu almutawallii shu'uuna almuslimiina dar'an lilmafsadati wa saddan libaabi alfawdaa bay odhanayaan yani waa hadal dad maaragtay yani maskaxfiyow oo caqlile ka timid weeyaan maskaxfiyow oo caqlile oo ahlu cilmi ah xaggii ka yimid weeyaan dadka tawalinaya isbaata sixir sixirka sugistiisa yeeyihiin cuquubada iyo fulinteeda la fuliyana yeeyihiin wuxuu yidhi huwa alxaakimu ninka madaxda ah alladii almutawallii yani maaragtay tawaliye oo madaxda ka ah shu'uuna almuslimiin dadka muslimiinta shu'uuntooda qofka gacanta yani maamulkooda gacanta ku hayo kaas baa iska dhabuulay maxaaba sidaa loo yeelay dar'an lilmafsada fasaad inuu ka yimaado darteed hadda haddaan dhexdeenaan hebelaasaan yeelay mid kale annaga naga mida uu madaxa ka gooy kama baxsanayna adeerkiisaa jooga asagana madaxa ka goynay oo dilay laakiin dawlad hadday soo qabato ninkaa disho yaa loo raacanaya nina looma raacan karo dawladdaasaa maamulkii iskale marka ummadda wax kale hadow in la helo waayo laakiin in fawda a ku fursidoo tiraadid waa la dili karaaye hala dilo waa caynulfasaad waa sheekh arrintaas aad in looga waantoomo ayaa maaragtay wanaagsan in laiska ilaaliyo fatwada sariica oo la bixinayo axaadiistan waan in wakti haddaan haysano waan ka jawaabi lahay yani xabsa maaragtay xabsa bintu cumar oo naagta xerada jaariyadeedaa dishay bay maaragtay la soo sheegaa cusmaan ibnu cafaan baa maaragtay waktigiisa oo madaxda ah aada u inkiray yani maaragtay waxaa dilay jundab yani maaragtay jundab alkhayr ayaa wuxuu dilay nin saaxira nin saaxirahoo ayuu asagna sidoo kale dilay markuu dilay weliid ibnu cuqba oo markaa kuufe madaxda ka aha wuu xabisay sababta shaqo usan lahayn uu galay dembiga u galay waa la qabtay waa la xiray ma ujeeda masaaishaas iyo wax lamidka ah ayay qaarkood iska daliishadaan laakiin masalada inuu qofku tasabudaba fiican u hubsado weeyaan bilmunaasaba qisada murtad noqdaahi qofkii dili kara ha dilo ninkii yidhaahdo ama qofka masalan waxaa jira xadiidkii ah qofka dadka qowmuluudka yani haddaad aragtaan man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi camala camala qowmi luutin فاقتلوا الفاعل والمفعول به فما إن حديثي لما دل دلة هل دلو يعني مركا دلت الله فتوى ذول إلى هذول نوال بابا ودل كرا وفعلا تضع فتوى ذلك إذا حد معرفة كلمة عن كعب تضع فتوى ذلك نكي مرتد نقضاه وارد دولة هدله مرتد ولا دلة لا يا دلي هذه معها نك دلة بالمناسبة يعني حمر وكذا تعدى وحي أنا عن أما لا يشيء وحكي قاضي يشيء جن قوم جوجو معي مثلا وحال يري من المرتدين أجري واجي أي- أي يونس تجي جفتي أو كلا في صوماليا من المرتدين أجري marka waxaa la yidhi murtadka waa la dila ha la dilo group baa waxay sameeyeen istoolabada iska qaateen waa hebel waa murtad waa la yaqaan cid isbaakisay ma laha lama tatabbucin wuxuu yahay lama oga isagoo waxa- waxaa dhici karto nin iska baahan oo xataa raashin u doontay oo dacfi iim- dacfi iimaan iska haysto inuu yahay waa la tatabbuca madaxa laga jooganaa bul madaxa la jebinaya waa dhintay haye kuwa waxaa jira khaniisiin soo baxay waayahaas khaniisiin soo baxdaa jira qaara waxay samaysteen bistooladii qaateen waxay khaniiskiibay qalqaalsanayaan siday noo sheegeen xeebta baddaa lala tegayaa weliba markaasuu leeyahay waxaa samay markuu shaqada bilaaba rabo dabada ka gelinaya bul xabadu la dabagedinaya waa dilaya waxaa ka daran yani fisqigii xataa fisqigii baa dad lagu dilaa masala hadda waa waa qadiya mashhuura waa taas nin walba dadku waa ogyihin container meel baar wax la yidhahdo xamar ku taala ma aqaan baar wax dadku waa garanayaan xamar dadka joogo containera kuwa ku qayilaan niman fasaqaa ha jazaaka allahu khayra dad faasiqiina meesha ku qayilo qayilaad iyo maaragtay naago ca- caariyaada iyo baktigaasa ku dhex jiro waa waxay samaynaya waa fisqi keliya fisqay ku jiraan ayagoo kale inaa wacdisid haddaadan dawladda ayr khayr u sheegtido war waxaa iska dhaaba tiraadaa la rabaa miina inta ku xidheen ay bulsiyeen baalkii oo dhan qarxiyeen waa xaqiiqo waa wax jiro waay waa waa xulxiyeen وفعلا سيدو كلمة وحكو سمايان أفقوي أفقوي سيدو سو كلمة تتغين قلب ما قوادة زمباوي دمون ليلة لا جوغ ماشي زمباويين تي الرسدين وسوايان جروب مالكو قيلا يو أو بلادي ناقد دعارو تيكو لكي جنع صدي لا ماشي كو أركان قوري اللي في سميرين تكو وريجيري سيدو كلمة قرحيان marka waxaas iyo fawdadaas ummadii u bilaabanayso shido iyo balaayo maaragtay qofku ka shaqeynayo marka waxa ummadda in aad qaabka adigoo maaragtay culimo ah ama diin sheeganayna u horseedi sheekh fasaada ka talinaysa marka waxaa la rabaa in la yidhaahdo war mas'aladan adiga mari يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده النبي مركو ليه فليغيره بيده التغيير باليد أسكله دولة أسكله دولة أسكله ملا شعب سعيدا ملا كلية وحكو يالن كرتا قولي قادة حاس هذه عروس هذه والتغيير باليد وتسمى إليها هي وحي سلطنة إذا أبلاغها أديك وتسمى كرتا لكن وحي أنت كدول هذه الكمالي هدوية marka mas'aladan saaxibka ku keenay munaasaba ahaan fawdadaasa ka dhalanayso iyo imtixaanti badan ummadda maaragtay shiddo ummadda loo geystaba ka dhalanayso dhib weyn inuu qofku isku soo jiidaa ka imaanayso weeyaan يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ذكي مؤمنين تأهايو الله يا رسول في سدك الرميو يعني ابن أبي حاتم وحورنا يا عبد الله بن مسعود وحورنا يا وحوليه عبد الله بن مسعود وحورنا يا يا أيها الذين آمنوا صفة مؤمنين تا. صفة الإيمان الله واقع يا أيها الذين آمنوا مركي وحو إليه عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول حداد مقش الله ورمي يا أيها الذين آمنوا وحو إليه فرحها سمعك كتاب رارع بوي مقل كاد الرارع آكل دقيش فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه الله خير أمك أمري أما شر كاريبية مرك يا أيها الذين آمنوا مرك الميلاد وين قفك التجاه هذا حاله قفر دونا معاشه اللي قال ريبي دونا إنه يلا هذا هذا الكعب لا مش عكسه أفهم أيه وتاس وياه يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله يرسوك يسر ميو لا تقولوا هأرننا راعنا لفظ راعنا اللي يلا هذا حد جننا هذا مسلمين في التجين صح راعنا هتجننا maxaad odhanaysaa waquuluu waxaad tidhaahdaan undurnaa noo korodhaha badela raacinaa raacinaa meeshaad ka dhigi lahaydeen undurnaa noo noo dhaha kelimada isticmaal wasmacuu maqla waxa la idiin sheegayo samaaca qabuulin maqla sidaasaa la odhanaya undurnaa dhaha waxa la idin leeyahayna maqla baa la leeyahay وللكافرين قال لي أي أصب ناري أوله عذاب عذاب إليه عذاب أليم وحنوجي أي لمؤلمة أي إليه ويا مركا آية الله سبحانه وتعالى مؤمنين تبوحوا كربيا إن يهودي شبهان يعني يهودا أي كلام حضر ملدحن حضر ملدحن أي نبي هو استعمال جريم oo ay qadarka nebiga ku tankiisanaya ku nusqaaminayaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taasay samayn jireen marka muslimiinta markuu nebiga ou maaragtay waxyiga markii maaragtay uu u akrinayo oo qur-aanka uu ku dul akrinayo bay dhihi jireen raacina yaa rasuul allah saxaabadaa dhihi jiray raacina na dhowr oo na ilaaliyo noos ha naga dadejin wey aayar noo koro aan wixii fahamno sidaasoo kale bay dhihi jireen yahuuddii marka kelimadaan oo kale ka faa'iidaysteen oo ayaga waxay u isticmaalaan min alrucuuna oo ahayd yani doqonnimo iyo qabaawe iyo waxa lamidka ah weeyaan marka markii nebiga ay dhagaysanayaan bay leeyihiin ayagoo kelimadii u jeedo doqonnimadii iyo rucuunadii waxay leeyihiin raacina yaa rasuul allah bay yuhuudi odhanaya sida saxaabada caadiga u dhahayeen ayay odhanayaan yani doqonkiiyo noo koro weeye noo axmaqiyo noo kaa maarata la sug weeyaan saasay ujeeda waa sida ay salaamtoo kaleeto markii muslimiinta salaamtooda assalaamu calaykum la yidhi ay nabiga ku salaami jireen assalaamu calayka bay dhihi jireen yani salaamtii laamka tigoga assalaamu calayka bay dhihi jireen yani mowt korkaada ah saamna waa mowtkii wey mowt korkaada ha ahaada ay u dhihi jireen oo kale ayay sameeyeen markaasaa la yidhi si aynanba ugu soo gabaninba aysan maaragtay yani muslimiinta aynan ugu soo gabanin nebiga ayagoo tanqiisinayo aysan yahuudii saxaabada ugu gabanin kelimada raacinaa la yidhahdo faraha ka qaadadaan iska daaya ha bixinin haddaad saxaabadii tihiin laa taquluu ha oranina raacinaa kelimada raacinaada iska dhaafo maadaama yahuud ay isku soo gabanayso oo nebiga ay ku caynayso ha bixinina iska daaya baa laleeyahay waquluu waxaad tidhaahdaan badela raacina undurna ayadaa la macno ahe noo koro rasuulka ilaahay noo koro maxaa yeele undurna lafdi ay ka alifi karaan ma jiro kelimad ay ka alifi karaan ma jirto weeyaan undurna yani rasuulka allow noo koro bimacnaa undur ilayna waay undur ilayna marka yani maaragtay waxa waxaa la yidhaha min baab alxadf waliisaala la yidhahdaa xaqijadkii baa la iska gooyey waa la xidhiiriyey undurna baa la yidhi ilaynaadii ilaadii baa la jaray weeyaan undur ilayna adoo yidhoo kale la mid tahay noo koro oo kale wey sidaasaa la yidhi marka inay wax taxriifiyaan oo kelimadaa sameeyaan oo raacinaa ay yidhaahdaan ayagoo laabayo allah subxaana watacaala wuu noo sheegay yani maaragtay fii suurati nisa ayuu rabbi noogu sheegay wuxuu yidhi min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi way dooriyaan kelimadii bay bedelaan mawaadicdeeda inay ka dooriyaan wayaquuluuna samicna wacasayna wasmac hayra musmacin waraacinaa bay yidhaahdaan waasa kelmadaa ujeeda waraacina maxay u leeyihin layan bialsinatihim carabkooday ku laabayaan nusqaan iyo ceebayn ay nabiga ceebaynayaan darteed bay uleeyihin waacnan fi diin maxaa yeele nabigii haddaa durta diintiina waa durtay waacnan fi diin diinka inay durtay inay duraan darteed ayay raacina u oranayaan markaasaa maaragtay laleeyahay muslimiintii maadaama ay maaragtay raacina layan bialsinatihim waacnan fi diin yahuudda ay isticmaalaan laa taqulu raacina hadhihinan iska daaya maxaa odhanaysaa undurnaa bedelkeedii dhah waquluu waxaad tidhahdaan undurnaa noo koro rasuulka ilaahayow yani sidaa noo koro sidaa ku dhahaa laleeyahay wasmacuu maqla yani waxa laydin farayo iyo waxa laydinka reebayo labadaba maqlo oo allah iyo rasuulkiisa ku afeeca sidaasaa loo jeeda waliskaafiriina gaaladii ayuu u sugnaaday oo leh cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mid uu xanuujiya waa yuhuudda kufaarta oho nabiyullaahi maxamed tanqiisanayso diinta durayso kuwaas ayaa cadaab aliima iska leh sidaasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء ما يود الذين كفروا ما يود حتى ما يشاهد هذا إله سبحانه وتعالى wuxuu maaragtay nooga digayaa cadaawada gaalada yahuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta ay u qabaan dadka muslimiinta yani runtii maanta in annaga nala baro yahuud cadaawadeedii iyo nasaaro cadaawadeeda iyo maaha allah baa wuxuuna baray nabiyullaahi maxamed intuu noolaa calayhi salaatu wasalaam ayaana loo sheegay yani cadow bay noo yihiin alyahuudu waalnasaara qofka muslimkaa muslimnimadiisaas way dhibi ilaa islaamka ay ka saaraan oy kufrigooda geeyaan marka taa unbay maaragtay yani wanaag u ah weeyaan marka in nebinimo la siiyo nabiyullaahi maxamed in qur'aan lagu soo dejiyo marna raalli kama noqonay mana jecel maa yawaddu ma jecla aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo kufaarta xaqa diidayey oo kufaarta ahaa oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii ah kuwii kitaabka ahalka u ahaa alyahuud wanasaara weeyaan wala lmushrikiina mushrikiintiina ma jecla waa kuwii wataniyiinta ahaa weeyaan oon kitaabiyiinta ahayn labadoodaas alyahuud wanasaara oo kitaabiyiina iyo mushrikiintii wataniyiinta ahaa oon kitaabka lahayn shirki iyo awtaanta caabuday waa wada kufaare ma ay jecla maxaynan jeclayn an yunazala in la dejiyo calaykum idinka dushiina min khayrin khayr in la soo dejiyo min rabbikum xagga rabbigiina ladiinkaga soo dejiyo khayrkaas marka maxaa loo jeedaa khayrka waxaa loo jeedaa annubuwatu waalqur'aanu baa loo jeeda in nebi laga soo dhex diro oo nebiga nabiyullaahi maxamed ou noqda raalika maa alyahuud waalnasaara waalmushrikuun ma rabaan in qur'aan lagu soo dejiyo ay ummad kitaabla ay noqdaanna marna ma ogola maxaa yeelay yahuudiga iyo nasaaradu waxay dhihi jireen carabta waxay u yaqiineen yani umma ummiya bay dhihi jireen ummad oo ummi ah bay yani maaragtay weeyaan bay dhihi jireen sidaa darteed allah subxaana watacaala nebi ka soo diri maayo dhexdooda kitaabna kuma soo dejinayo hadalladaasay dhihi jireen weeyaan marka mushrikiintuna sidoo kale bay ahaayeen mushrikiintuna sidoo kale bay ahaayeenoo yani way nabiyullaahi maxamed nabinimadiisa ma aynan ogolayn ma aynan ogolaan jirin nabiga nebinimadiisa waa kuwii markii nabiga rasuulnimo allah uu siiyey dhihi jiray waqaaluu lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim inta maxamed lagu soo dejinayo maka iyo daaif odayaashoodii labadaa magaalo dadkoodi waaweynaa madaxda ahaa ma lagu soo dejiyo inta maxamed lagu soo dejinaya bay odhanay ma ay ogolo weeyaan mushrikiintuna ma ogola ahlu kitaabkuna sidoo kaleeto ma ay ogolo weeyaan an yunazla in la dejiyo calaykum idinka dushiina min khayrin khayr in la soo dejiyo min rabbikum xagga rabbigiina laidinkaga soo dejiyo kitaab la idin siiyo qur'aan la idin siiyo nebi laidiin soo dira marna ma ay ogola wallaahu alle yaktasu wuu gooni yeedhaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaa waxaad kuu doono ayuu rabbi ku gooni yeelaa oo sidan ummata ummata maxamed oo nebinimadii iyo kitaabka ugu khasisay ayuu ugu khasisaa allah subxaana watacaala wallaahu alle dulfadli lcadiimi dulfadli dheeraadsiin alle u saaxiib ah weeye fadligaasu alcadiimu weyn nabiyullaahi maxamed markuu ilaahay nebinimada siiyey fadli weyn buu ilaahay siiyey wa kaana fadlullahi calayka cadiimaa fadli weyn ayuu ilaahay siiyey rasuul markuu ka dhigay kitaabka qur'aanka markuu rabbi noo soo dejiyey fadli weyn ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ummata maxamed oo siiyey weeyaan marka wallaahu alleh dulfadli alcadiim fadli weyn alleh u saaxiib ah weeye oo cidou doonaba wuxuu ku meeshuu rabou dhigaa yani maaragta allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu meeshuu risaaladiisi yeela ilaahay baa garanayo wouna u arkay ummadaas inuu siiyo ummata maxamed inuu ilaahay fadligaas siiyo u gartay weeye wallah subxana wa taala aclam